أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda ridada turkiga ayaa maraakiib cusub oo boobaya khayraadka dalka u soo dirtay xeebaha soomaaliya maleeshiyaad ka tirsan riddada ayaa sheegay in kooxda riddada ay ka jaratay mushaarkii ay qaadan jireen xilli xaalad adag ay haysata askarta murtadiinta kulan lagu boogaadinaya weerarkii duleedka deegaanka baarsanguuni ee lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bulshada ku dhaqan deegaanka saydheelow ee wilaayada islaamiga ee bacay ayaa aflaam jihaadi ah ku daawaday fagaaro ku yaala deegaankaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax khamiisa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran qarax ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley ayaa lala eegtay fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku sugnaayeen waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay dowladda riddada turkiga ayaa maraakiib cusub oo boobaya khayraadka dalka u soo dirtay xeebaha soomaaliya warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba saacadihii lasoo dhaafay waxaa dekadda weyn ee magaalada muqdisho gaaray maraakiib ay leedahay dowladda riddada turkiga mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee turkiga ayaa la sheegay inuu galbinayey markab weyn oo qaabilsan baarista shidaalka kaas oo turkigu ugu talagalay inuu ku boobo khayraadka soomaaliya saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in markab qaabilsan sahminta iyo qodista shidaalka uu ku soo xirtay dekadda muqdisho isagoo uu wehlinayo markab kale oo dagaal maraakiibtan ayaa la sheegay in horaantii sannadkan ay ka soo shiraacdeen turkiga kadib heshiis ku saabsan boobka khayraadka soomaaliya oo ay wada gaareen maamulada riddada ee ka jira muqdisho iyo ankara dowladda turkiga oo aada uga warwarsan ammaanka maraakiibtan ayaa lasoo wariyey inay adeegsatay diyaarado milatari oo duuliyo leh iyo kuwo daroon ah oo aan duuliyo lahayn si loo ilaaliyo maraakiibtan xukuumadda turkiga ayaa xusulduub ugu jirta sidii ay ugu sii lagu fidsan lahayd boobka khayraadka dalka iyadoo hadda gacanta ku haysa laba ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya kuwaasoo kale ah madaarka iyo marsada muqdisho maamuladan dabadhilifyada ah ayaa ku heshiiyey in daqliga shidaalka turkiga uu qaato sagaashan shan boqolkiiba halka inta ka soo hortay oo ah boqolkiiba shan ay qaadanayso kooxda riddada soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay xasan gurgurte qorshahan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda maraykanka gaar ahaan taliy ku-xigeenka taliska africom uu dhowaan si dadban u sheegay in howlgalladoodu u badan doonaan boobka khayraadka soomaaliya
mahadsanid abuushayba maleeshiyaad ka tirsan riddada ayaa sheegay in kooxda riddada ay ka jaratay mushaarkii ay qaadan jireen xilli xaalad adag ay haysata askarta murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya maleeshiyaad ka tirsan riddada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay qaar ka mid a wadooyinka muqdisho kuwaasi oo ka cabanaya mushaar la-aan soo waajahday kadib markii ay kooxda riddada ka jaratay mushaarka ay qaadan jireen maleeshiyaadkani ayaa sheegay inay muddo sanad ah qaadan wax mushaar ah islamarkaana ay kasoo baxeen furimihii ay ku jireen iyagoona xirtay mid ka mid ah wadooyinka muqdisho waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin haddii aysan kooxda riddada siinin mushaarka ay qaadan jireen
haye haye ciidanka anu ku soo dhaawacnay ku soo hojirnay Eh.
soo dhimanay Eh.
maanta waxay maraysaa in xaquuqdayna minta aweyno haye ferisulka dadilnay adangaashaliitirnaba Eh.
oo nuslukahay turtuur haye faantaade aniga waxaan dowladda ka rabnaa xaquuqdayna ama inay rumaxaquuqdayna waa mushaarkeena haddaan maanta mushaarkeena xaquuqdayna ka weyna maanta eelaboorkaasaa ka waxaan u baahannahay inaan maanta warqad cad aan ka helno maanta eelaboorkaasaa ka duuli karno sax لابد كل ما تشد فيش أفراد أي.
أنا شاري مو دمبيسي waa garta أفنت أمرين واجد.
عقوبنا وحرنتها واجد.
عقوبنا دولدي وحرنتها عشور قاضياشا وأنا أكبر بيهن أي.
كعشور تلاغادا عشور تلاغادا إن الصيال لو بهاي sax دفاعك وجرني دفاعك الصبح على وحاول الصبح على وحتى حقوق الآن واجد.
سند العقب مقالنا محل مو قصبي دولد العقب هيسا sax وركي مغلي aad iyo aad waxaa ka rabnaa dowladda si dhaqsiin inuu la soo hadasho haddayna la soo hadalna ma oo waddadan furin mayno ma ahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaadka riddada ay cabasho ka muujiyaan mushaar la'aan taasi oo tusinaysa musuqmaasuqa baahsan ee ka dhex jira madaxda iyo saraakiisha murtadiinta mahadsanid cabdiqani kulan lagu boogaadinaya weerarkii duleedka deegaanka baarsan guuni ee lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sida warbixintan uu ku hayay cabdiwahaab maxamed bukhaari kulankan oo ay shalay yeesheen waxgaradka wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka oo uu ugu horeeyo waaliga wilaayada sheekh axmed abuyoonis iyo mas-uuliyiin kale ayay ku bogaadiyeen weerarkii jabka xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirarka ee isku magacaabay jubbaland kaas oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale halyeeyada mujaahidiinta fariin dhiirigelin ah u diray iyagoo sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin halyeey kasta oo difaacaya ku dhaqanka shareecada islaamka gaar ahaan geesiyada ka jihaada wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose waa kuwan qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose waxay bishaaro iyo farxad iyo bogaadin u dirayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waxaan bogaadinaynaa aan u hambalyaynaynaa geesiyaasha ilaahay sabab uga dhigay nasrigan ay muslimiintu maanta maanta ku naaloonayaan ee cadowga ilaahay cadowgii shareecada cadowga muslimiintana dhabarka ka jebiyey insha allahu tacaala annagoo bogaadinayno walaalaha mujaahidiinta ah dagaalkii faasilada ahaa shale ee ka dhacay baarsanguuni iyo aagga kismaayo hoosteeda waxaan leenahay walaalahaas waxay muujiyeen bala'an xasanan Een, intuusan faasilada dagaalkaas dhicin maalmahan murtadiintan axmed madoobe uu shaqaalaha maraykanka uu ka soo dhigtay waxay ku socdeen inay baabi'iyaan awalan walaalaha muslimiinta ah oo shacabka ku nool baarsunguuni belraxmo manamoofo ilaa iyo dhulkaas een, waxaa la yidhaahdaa ama gediga kale ama gedigan ayay hoobiyaasha u qaybinayeen waxaan si gaara u mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ee shalay labaiyo labaatanka shabcaan murtidiinta cashir wanaagsan u dhigay tusiyey waxay mudnaayeen ayagana si gaar ayaan u mahad celinaynaa waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ee dagaalamay gaalada waxay mudnaayeen tusiyey baktigooda iyo maxaan ku yidhahdaa iyo gardarradooda garabka u saaray waxaan leenahay isbiru wasaabiru waraabidu wattaquu llaha lacallakum tuflixuun ilaahi subxaana watacala wuxuu idin leeyahay sabartama gaalada la sabartama saas ayaan leenahay waxaan halkan iskugu nimid inaan u mahad celina allah subxaana wa tacaala guushii iyo bishaaradii iyo khayrkii isdabajoogga ahaa ee- ee ugu dambeeyey kii shalay oo ilaahay uu ku halaagay gaalo badan ee murtadiin magacyo badan la baxday oo ameerikaan uu ku adeeganayay allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis walaalayaal een, guul ilaahay subxaana wa tacaala noo keenay allah baa mahad iska leh waxaa marka mudun tahay guushaas in ilaahay ugu shukriino lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid sida oo salaada waajib u tahay baa jihaadku waajib u yahay marka in ugu istaagno jihaadka dhammaantan een, dadkana aan ugu baahno aan hor istaagno horkacno ayaa loo baahan yahay maanta naf iyo maalna jihaadka aan ku bixino jihaadka aan ku bixino way naga mudan yihin walaalayaal dadka maanta ayadoo wahan socdaan dagaalkan socdo xaqiiqdii iyo wax jiro ay halkan ka soo gudbinayaan cadowga beenta ay sheega lahaayeenna ay baabi'inayaanna waxay mudan yihiin in ilaahay subxaana wa taala loo weydiiyo in ilaahay sugo weerarkan khasaaraha lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka maamulka ashahaadala dirarka isku magacaabay jubbaland ee ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ayaa ku soo aadaya xilli saddexdii bishan shacbaan ay mujaahidiinta ku cibaadaysteen saldhiggii jasiiradda kudhaah ee isla duleedka magaalada kismaayo mahadsanid bukhaari bulshada ku dhaqan deegaanka saydheelow ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa aflaam jihaadi ah ku daawaday fagaaro ku yaala deegaankaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
mid ka mid ah waxyaabaha allah subxaanahu wa tacaala looga mahadceliyo waa in maanta min degmo ilaa tuulo ay bulshadeenna soomaaliyeed ee si wadajira ugu diirsanayaan daawashada aflaamta jihaadiga ah durba marka ay soo baxaan iyagoo helaya fursad ay dareenkooda ku aadan waxay isha saareenna ku soo gudbiyaan oo waa u diyaar daqiiqad weliba mikrofoonka andalus
may hatay oogo fikirkaa gale yah may intaan jihaadkan baa aniga jihaadkan bah aa oo gaalan adeena san hasugud maha loogbar loogbar yaroo kumay liyaagi oo kumay wadama awiinay gale inaan oogo gorgay gaada sahmaha
halkan waa deegaanka saydheelow ee hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamigaha ee baay waxaa fagaara ku yaala xilli laga soo dareeray tukashada salaadda maqhrib kadib soo buuxlaafiyey tobanaan dad ah oo u xiise qabay inay iyaguna markooda isha saaraan wixii halaag ahaa ee gaaray ciidankii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka kudhaa ee wilaayada jubbada hoose barbarka aad fiirsaba waxaa ku muuqanaya dad isugu jira noocyada kala duwan oo wujuhdooda ay hareysay farxadda iyo dhowlo caddeynta waxaana intii ay socotay daawashada filimka iyo dhammaadkiisaba ay waraysiyo kala duwan siiyeen idaacadda islaamiga heel andalus waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka saydheelow oo ka warbixinaya shucuurkooda farxadeed magaaye cali isaaq cali oo calgaab yelinkase mayrooge saydheelow new muraalkay meen aragay gaalo badan oo bagta yelijiida oo aragi may kale aragay wal nololakahayo aragi oo calaamo yahuudiya saaran oo lanfiirii korna may kale eedan aragay markii hora muslimiinto la dhibaateeyay markii dambo gaalado booras oo maybua yaabanyin iyo dhonshal deesiyin aragaay falilaahi alxamdulilaahi kamahasan dadweynaha saydhelowna eedan faraasinyin abdirashiid mukhtar deegaan saydhelow eed eeda shawartay baa zaa'id ignalate ilaahay kamahasan meeragaana kow mayba inshaada gaalada oo doqoymin ama kale dhibaato jeysatay dadka muslimiinta ee kuma kabaadana ilaahay kamahasan ragga mujaahidiinta walaalaha yamayba inshaagada gobolkii harradii weerarkaata gaaladii maraykanka iyo saliibiyiintii kubaadana mayba inshaagada harradii la wareegaan ilaahay ka mahadsan gaaladii eed iyo eedalanbaabi raayada islaamka mayba karaana deegaanka harrada kudhaa dhaadio karagaana gaalad oo walyaab leh hanu la dulaysiino ya eedan karagaane yawaawijijo daanjarhan meelika ee
ogmay fiirsaane filinka maanaa oo idaad islaami maanaa niishaanta fiirsaane maanaa eed eedan ka faraxsana shay urtan maanaa may koobu kor maxaa koomaas geesiyada maanaa islaamka mayba maanaa maanaa geesiyada mujaahidiin tawhiid mayba maanaa an sheegay ha anti markas maanaa si gaala an la xisaabtaman eed eeda maanaa yaa maanaa kamahadiyaan ilaahi subxana wa taala mahad oo dhan sugunaati mahadila maad mayba an sugun maanaa walaalaha mujaahidiinta an sugun libaxyada tawhiid mayba siindardaarmaane urin walaalihii ana markas garabkii ana markaas gaalada sila galneen ilaahi subxaana wa tacaala guurhanaysi magaamaydalayaalyaw ibdilaan xuseen oo ka eed iyo eedaan faraxsagna ka eelgaboobsini haddiinu dadwiinahayao tuuladu saydheela roogiyana filinkii oo kudhaa gaalaaga lakaa suugi eed iyo eeda maylaraa'isan ka faraxsagna shucuurtan eedaan ka hanta gaala meelkasta roogda mayba ilaahayaga tuugana sitankulangali kamida intiliyaw lakasuubi mayba kale ilaahay ka baryaane walaalaha mujaahidiinta gacantiyo haanulka adaawo ilaahay kuweela gaalada insha allaahu tacaalaa fagaaraha saydhala oo ka filinkan eedaa lanka iga gobobsada waana lanka fiirisidii waana ka farahasagna dhinaga khaniimada dhinaga bagtaga dhinaga haag noolan lahaay dhen welbaba oo ka farahasagna insha allaahu tacaalaa lafta gareen iyo gaalada oo jarjaradaha noroogdooniyoon marno intii sulweel yaa ilaahay inkaraajaan biidni illaahi baari assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa si taxana ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay maalmihii lasoo dhaafay uga socday daawashada isdaarkii xiisaha badnaa ee kudhaa fagaaraha saydheelowna waa mid markan martigelinaya mikrofoonka andalus haddii aanan markii hore la maqli jirin xogtiisa mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani in ka badan lix boqol oo qoys oo ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka qurac madow iyo califool dheere oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada mahadaay ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka faa'iidaystay howlo biyodhaamin ah oo uu u sameeyey guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin dadkan oo la hadlay warbaahinta al andalus ayaa iga sheekeeyay gurmadka biyodhaamin ee ay ka heleen walaalahooda mujaahidiinta xilli deegaanka ay ka jirto biyiyari baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada deegaankaas biyodhaamintu waa waana loo keenay waa ka waa waa ka duceyna khayr alaydin haddana waa u baahan oo baahidii aan weli qabna waana haysaa marka dawlahay buuroon yahay waa waa naloo gargaaray waa waa helna waa helna waa naloo keenay waa dhowr kulanna dhowr kulanna waa adiga halkaan jooga waa tuulada califool dheere waxaa naloo sameeyey biyodhaanis waxaa la laba marba saddex marbaad biyo la keena meeshan aada iyo aadaa dadku oo ugu fiirsada biyo waxaa loo keenay oo meel dheer laga dhaaniyo waa meel ooleeya dadkuna aada iyo aada ugu baahnaay waana cabi adiga kuwiin shan boqolaa meesha ku nool adiga adiga shan boqol ay gaareen biyahaasu marka aada iyo aadaa uma aa walaayada ay biyo u keentay waana aada iyo aadaana dadku ugu fiirsaday laakiin baahida jirtaa ka weyn marka waxaan she- waxaan u sheegaynaa marka aan kuu sheegaynaa in aada iyo aad biyihii la keena dadkii oo dhibaatadu haysa ay ay aada iyo aad oo dhibaatadu haysa dabab ka hor shidmeen oo biyo la-aan u shidmeen meeshu meel biyo la maaha biyuhu waa aada iyo aad aa looga jirshaa mahadaay iyo meel la yidhaaha aadleeyaa biyaha laga jirshaa dhibaatadaasaa jirta marka biyihii meeshaas laga jiriyahayo dadka asigoo iska baahan oo mootooyinkiina soco waayeen oo dhulku dhul burburay oo laga soco waayeen inxoay dhulkiyaa go-ay ciidiyaa saa'id naqatay mootooyinkii waa mari waayeen marka aadaan aadaa loogu diirsaday saddexdii boyadoo la keenay haddana waaga baahidi waa taagan tahay aad iyo aadaan ugu duceeyeynaa wixii na soo gaaray gacantii na soo gaartay waa biga nicmaan haysanaa nicmaan haysanaa oo ilaahay naadiisa balaayada islaamka waxay noo soo dirtay biyo oo maaragtay aan balaayadhibiya lacag hayro maarata haddii ilaahay idhaaho islaamka lagu kaateeya waa garta adiga hadda xaggee joogtaa oo igala soo hadlaysaa waxaan joogaa meel la yidhaha quraxmadoodan joogaa oo xaggee ka dirsan tahay oo degmadee bay hoos tagtaa degmo maxabay degmo maxabay waa gartay iyo fiidow iyo fiidow marka fiidow baa laga maamulaa miya aa fiidow baa laga maamulaa waa garta gurmadka noo noloshii waa wahay beri waxaan joognaa ceelna aan lahayn warna iyo mankaledano abaaraha ka dhacday baahi biyoodaan u dareeday baahidaas oo dugsida maarata in la raro ay naqatay dadkii oo oo oo marka diif ahayo waayeelka ahay in la raro ay naqatay meel hadda loo rarana ilaa waadan laan hayn laakiin la qalqalayo oo maarata xaguun u ka beeyeen beriga waxaa ilaahay mahaddiisa in naloo soo diray biyo oo maarata khayraad oo ilaahay aan ku mahadinay oo xaggiina aada idinka gaartay naga soo gaaray intaasan baahidaadu way u badan tahay marka intaas waaye waxa uu baahida biyoda noo sii dharray waxaan ugu dahaynayaa in ilaahay gaalada jegso islaamkaa kor alla ka dhigo waagana waa baahanna oo roobnoomadii webina ma joogno waaga waa baahannahay had hadday bilaaw tahay damaystirkeeni waa dhiman yahay in ilaahay maarata gaalada alla jegso islaamkana kor
dad kumanaan ah oo ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka faa'iidaystay howlo biyo dhaamin ah oo guddiga gurmadka abaare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u sameeyey bulshadaas kuwaasoo saameyn ku yeelatay roobyarada ka jirta dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi iyo dadaal ku bixinaysa sidii bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada ay biyiyarada ka jirto ee wilaayaadka islaamiga ah ee dadka ku dhaqan ay biyo u gaarsiin lahayd xilli dhanka kale mujaahidiinta ay gacan adag kula xisaabtamayaan cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta duulaanka kusoo qaaday ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka dalka mahadsanid rabbaani warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu